dhawaaqa qarax ayaa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka banaadir wuxuuna ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxoo lagu dhiftay dhismaha dhulbixinta dowladda hoose xamar ay ku leedahay agaarka jidka warshadaha xarun ay ku shaqayso shirka nadaafadda ka shaqaysa oo lagu magacaabo ifiya qaraxa waxaa ku dhintay mid ka mid a shaqaalaha dowladda hoose oo magaciisa lagu soo kooba xarbi waxaana dhaawac soo gaara laba kale siduu warbaahinta u sheegay hafayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaalan sadiiq aadan cali doodishe saakay toddobadii subaxnimo iyo toban ayaa khawaarijtii niflacaaliga ahayd waxay saakay gaari ay ku soo rareen walxaa qarxa oo si dhuumaalaysi ah ula yimaadeen isgoyska ifka xalana jagboyntii ciidanku ay ku lahaayeen oo laga sugi jiray amniga degmada iyo waaxaha kale ee ka agdhow goobtaas ayaa khawaarijtu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaa qarxa gaari nuuciisu yahay toyota langruzel gaar ahaan nuuca soomaalida u taqaano leyla calaawi oo walxaa qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose xamar gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argixisadu ay ku dhufteen khawaarijtu ayaa khasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaasuu ku shaqayn jiray shirkadda ifo ee ka shaqaysa nadaafadda maamulka gobolka banaadir halkaasoo xarun u ahayd ayaa khasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah allah unaxariista ina lillahi wa inaa raajicuun uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda hoose ee xamar labada qof oo dhaawaca ah ayaa iyaguna sidaasoo kale ahaa dad goobta kaog dhowaa oo dhaawacu u gaaray halkaas ayaa khasaaruhu yahay halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawaca ah ila madax bannaan ayaa sidoo kale v o da u sheegay in qaraxa ku dhaawacmeen afar qof oo laba ka mid ay ahaayeen shaqaalaha shirkadda nadaafadda ka shaqaysa efiya oo xaruntay ku shaqaynaysa dowladda hoose ay lahayd ahayd halka qaraxuu ka dhacay qof ka mid a howlwadeennada shirkadda ayaa sidoo kale v o u sheegay in khasaare baaxadla uu soo gaaray halkaas lay ku gubteen agabkii nadaafadda ee qaar ka mid a gaadiidka ka shaqaynaya nadaafadda xaqiijinta ammaanka caasimadda muqdisho waxaa si wada jira kaga shaqeeya qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sidee dowladda soomaaliya sida ciidanka buliisi militara ciidanka booliska soomaaliya iyo kuwa hay-adda nabad sugidda qaranka waxaana magaalada ka samaysan jagboontiel lagu hubiya gaadiidka iyo ciidamo guurguuro xaqiijiyo guud ahaan amniga caasimadda cabdulqaadir okey v o a muqdisho